bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى wmin suraة الأnعاm wmin tafsiri suraة الأnعاm qala xadaثna abu kurayb whuwa mحamed بn العlا qala xadaثna mعaawiyaة بn هisham عn sfyana waa mucaawiyatu bnu abi mucaawiyatu bnu hishaam huwa alasadiyu may mucaawiyatu bnu hishaam ibni abi cabdillaahi addastuwaa-iy can sufyaana wahuwa thawriyu can abi isxaaqa can naajiyata bni kacbin wahuwa naajiyatu bnu kacbin alasadiy hiqatun rawaa lahu abu dawuud watirmidiyu wاnnasaa-iyu can caliyin ana abaa jahlin qaala lilnabiyi sal ll ly slam abu jahl nebiga wuxuu ku yidhi inaa anagu laa nukadibuka ku beenin mayno adiga oo yacnii been ayaad sheegaysaa ma ku dhahayno ayb inaa anagu laa nukadibuka ku beenin mayno walaakin nukadibu waxaan beeninaynaa bimaa ji'ta bihi waxa aada la timid adiga ku beenin mayno been baad sheegaysaa ku dhihi mayne laakiin waxaan aada la timidaan diidanahon beeninaynaa faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey fainahum laa yukadibuunaka walakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun adiga ku beenin maayaan laakiin daalimiintu ilaahay aayaadkiisay dafirayaan oo ay diidayaan ayb qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur wahuwa isxaaq bnu mansuur bni bahraam alkowsaj qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy can sufyaana can abi isxaaq can naajiyata ana abaa jahlin qaala lilnabiyi sala alla ly slam riwaayadan marka waa mursala leanna maxaa yeelay ana abaa jahlin qaala lilnabiyi sala alla ly slam abuu jahl markuu nebigu sidaa ku dhahaayey naajiya ma joogin waa taabici ileena hadduu joogi lahaa saxaabi bau noqon lahaaye maadaama aanu joogin ee uu ka warramaayo qiso uunan joogin xilligii nebigana dhacday isaguna taabici u yahay waa mursal marka riwaayadan meesha ma macnaheeduna waxay tahay cabdiraxmaan bnu mahdina xadiidka mursal ahaan buu ku wariyey mucaawiyatu bnu hishaamna xadiidka wuxuu ku wariyey musnad ahaan yacnii asnadahu mucaawiyatu wa arsalahu cabdiraxmaan bnu mahdiy sidaas fadakara naxwahu buu sheegay walam yadkur fiihi can caliyin ma sheegin wahada asaxu mursalkan ayaana asaxnimo badan buu yidhi ayb oo cabdiraxmaan de waa ka xoog badan yahay waa ka tiqanimo badan yahay ninkan kale ana wuuna ka xifdi badan yahay marka aayaddii marka aayaddan fainahum laa yukadibuunaka walakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun buu fasirayaa marka sababtii ay ku timid mar haddaad fahamto waa fahmay macnaheeda qال xdثna بن أbي cmر whو العdني qال xdثna سfyاn whuwa بن عyynة عn cمr بن dيnاr أnhu smca jaaبر بن cabdاللaahi أnhu baa la qadra طبعا أnhu smca jaaبر بن cabdاللaahi ayuu mqlay yqul isagoo dhahaya lma نزلت markay soo degtay hadihi الآaيaة aayada qل huوa الqاdir عlى أn yبcثa عlaykm عdاabا min fوqkm أو min تaxti أrjuلkm qaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama nebigu waxa uu yidhi acuudu biwajhika wejigaagaan magan galay ayaan magangelayaa ilaahu yanii wejigaagaan magangelayaaye waxaan ka magangelayaa arrintan inay ummaddayda ku dhacdo ayb oo cadaab inuu kaga yimaado kor ama hoos uu kaga yimaado cadaabka hoos kaga imaanaya marka waa dhulkoo lala gooyo waa dhulkii oo lala gooyo waayo cadaabka halkaa marka ka imaanayo midka korana marka in dhagax iyo wax lamida iyo lagu soo daadiyo ayb waa in markaa yacni wax lagu soo daadiyo dhagax iyo waxaa kor looga soo daadiyo acuudu biwajhikada uu leeyahayna nebigu sal ll ly slam waxay tusaysaa mar haddii ilaahay wejigiisa uu magan galay wejigu inuu yahay sifa min sifaat illaahi oo ilaahay tilmaantii inay tahay maxaa yeelay ilaahay unbaa la magan galaa cid kale lama magan galo ayb waana xadiidkan alimaamu الnasaa-i kitaabu nucuud ayuu ku keenay imaamu nasaa-i kitaabkiisa sunanulkabiirka ama asunanulkubraaga kutub badan baa ku jirto camalulyowmi waleylaha waa ku jira waxaa ku jira khasa- kitaabu lkhasaa'is waa kutub badan baa ku jirta waxaa ka mid a kitaabu nucuud kitaab la yidhaha sifaatka ilaahay buu uga hadlaa axaadiidta kusoo aroortay xadiidkan marka sifatu lwajhi marka uu keenayay ayuu u deliishaday halkaasuu dhigay marka ayb falamaa nasalad markay soo degtay ow yalbisakum shiyacan amase alla inuu idinka yeelo koox koox idin qaybiyo wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin qaarkiin qaarka kale baaskooda inuu dhadhansiiyo ayuu alla awoodaa sidaa markuu yidhi qaala nabiyu sal ll ly slama haataani ahwanu labadan ayaa ka fudud labadii hore ow haataani labadan baa aysaru fudayd badan qaala hada xadiidun xasanun saxiix waxaa laga qaadanaya marka labada hore khasfiga iyo dhagax kor looga soo daadiyo nebiga in laga magan geliyo ummaddiisa ayb taasaa marka xadiidkan hadda uu tusayaa qala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaana alxasanu bnu carafata qala xadaana ismaaciil bnu cayaash can abi bakr bni abi maryam abu bakr bn abi maryam hada ضaciif wakana qad suriqa beyth faاkhtalط aciif alghasaniy can rashid bni sacdi wahuwa almaqra'iyu almaqra'iyu waa bifatxi اlmiim wa ayb can rashid bni sacdi wahuwa almaqra'iyu hiqat kahiir اlirsaal can sacd bni abi waqaasi can الnabiy sal ll slam fi hadihi اlaayة qul huwa alqadiru clى an yabcaha calaykum cadaaba min fowqikum ow min taxti arjulikum faqala الnabiyu sal ll slam nabigu wuxuu yihi amaa inahaa iyadu kaa'inat waa mid ahaanayso oo imanayso walam yaأti ta'wiiluhaa caaqibadeediina ma imaanin bacdu weli waa iman doontaa midaanna khasfiga iyo maskigu laakiin weli hadda ma imaanin hadda ma joogto laakiin way imaan doontaa xadiidkan dambena de marka kan sanadkiisu dacfi baa ku jira oo abu bakr ibnu abi maryamka ayaa ku jira waana daciif bacd alculamaa waxay isku dayaan kan iyo kii hore inay jamciyaan leanna kii hore nebiga allow ka magan galay waxaa laga qaadanayaa inaan lagu salladaynin midkaanna inuu imaanayou sheegay laba sibay u ta'wiiliyaanoo mar waxay yidhaahdaan qolada laga magan geliyey waa asxaabta iyo dadka yuwan wanaagsanaa qoladan uu ku dhici doono gadaal oo uga dhici doonana dad xunxun gadaal ka imaanaya oo laba qolo in lagu kala daayo amase in la yidhaahdo midda nebiga laga ogolaaday waa in ummaddiisao dhan in lagu halaago khasfi iyo maski midkan dambena wuxuu sheegayaa dad ka mida ummaddiisa ayb sida abaartaba nebiga ilaahay uga magan galay in ummadoo dhan abaar jirid goyso inaynan imaanin loogana aqbalay ayna dhici karto abaar dad ay ku dhimanayaan waxaa laga nebiga laga magan geliyey ee loo damaano qaaday waa in ummaddiisao dhan aynan ku baabi'in taas ayb labadaasiba marka way u tawjiihiyaan qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu gariib qala xadaanaa caliy bnu khashram qala akbaranaa ciisa bnu yunus can اlacmash can ibrahima can calqamata can cabdillaahi wahuwa bnu mascuud qaala lama naزlat markay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin kuwii alla rumeeyey iimaankooda aan dulmi ku dheehin shaqa dalika arrinkaa wuxuu dhibay cala lmuslimiina muslimiinta korkooduu dhibay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah waayunaa laa yadlimu nafsahu waa keennee midka aan nafsadiisa dulminaynin dulmigii marka iyaga waxay u qaateen dulmulmacsiya ee inay u qaataanna de sax waa tahay oo dulmigu labada macno waa ku dhaca waa lafdi mushtarak ahoo dulmigii shirkigana waa ku dhacayaa macsina dulmiga waa la dhihi karaa oo macsidu inay dulmi tahay qur-aanka laftiisa waa sheegayaayo uma awrahna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina fminhm ظalim lnafsih wminhm muqtasid wminhm saabiq bاlkhayraati biidn اllah dalika huwa alfadl اlkabiir ayb markaasuu alla wuxuu yidhi dana inay janno gelayaan buu sheegay in la doortay buu sheegay muslimiin waayo kuwaa marka faminhum daalimun linafsihida alla uu tilmaamayo waa muslim ahlu qiblo ah iyaga marka waxay u qaateen dulmigan dulmigii macsida laakiin aayadda dulmiga ee loo jeedaa maahan ka macsida shirkigaa loo jeedaa qaala wuxuu yidhi laysa dalika kaagaas ma ahan inamaa huwa shirku waa shirkiga waa dulmiga shirkiga alam tasmacuu miyaydnan maqlin maa qaala luqmaanu libnihi luqmaan waxa uu wiilkiisa ku yidhi yaa bunaya laa tushrik biاllaah wiilkaygu ilaahay ha u shariig yeelin ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weynin badan marka maadaama shirkigii dulmi lagu sifeeyey kaasaa aayaddan loo jeedaa macnaha marka meesha ku jiraa sidaas waa ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana isxaaq bnu yuusuf alazraq qala xadaana dawuud bnu abi hindin can الshacbiyi can masruuq qaala wuxuu yihi masruuq kuntu waxaan ahaa mutaki'an mid dengiigo cinda caaishata caaisha agteeda ayaan meel ayaan markaa cuskanaa ayb faqaalat waxay tihi yaa abaa caaishata abuu caaishow abaayaa abaa caaisha marka kunyada masruuq waayo abuu caaisha halaathun saddex man takallama qofkii ku hadla biwaaxidatin mid oo minhunna kuwaa ka mid ah faqad acdama alfiryata beentii ayuu weyneystay beentii buu weyneeyey calallaahi alla korkiisa ilaahay korkii been abuurad uu ku been abuurto ayuu aad u weyneeyey aad buu alla ugu been abuurtay man zacama qofkii ku andacoodo ana muxamedan muxamed ra'aa rabbahu moxamed inuu rabbigiis arkay qofkii sidaa sheego oo yacnii adduunyada inuu rabbigii ku arkay biummi caynayhina uu ugu arkay labadiisa indho qofkii sidaa sheegtay faqad acdama alfiryata cala allahi beenta ayuu ilaahay korkiisa ku weyneeyey wallaahu yaquulu alla wuxuu dhahayaa laa tudrikuhu labsaaru aragyadu ma haleelayaan aragyadii ma haleelayaan oo ma koobayaan alle wa huwa yudriku labsaara isagu aragyada ayuu hare ayuu koobayaa wa huwa alatiifu alkhabiir yacnii aayaddan caaisha waxay ka fahamtay nebigu inuusan rabbigii arkin saasay ka fahamtay laa tudri marka aayadda waxay ku xambaareysaa de iyada adduunyada dabcan laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaar meeshaas marka macnahaas caaisha iyada sidaasay ku wadaa idraagga laftiisa bimacna alixaada waa hareereyn iyo yacni koobitaan ee ru'yada iyo ixaadaduna labay kala tahay ru'yada iyo ixaadaduna labay kala tahay oo qofka isagoo qof axadkan arkay ayuu haddana ixaadayn karin isagoo dhan marka aanu yacni koobi karin gees walba uunan ka koobi karin ayb wamaa kana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaab bashar uma ahaanin inuu alla la hadlo ilaa waxyan inuu kula hadlo maahane aw min waraa'i xijaabin ama xijaab gadaashiisa is-arkiddiina aayaddan ma sheegin marka ayb wa kuntu waxaan ahaa bay tihi muttaki'an marka mas'aladana saxaabada dhexdooda culimada qaar badan waxay dhahaan khilaaf baa ka taagnaa khilaafkuna marka waxay leeyihiin ibnu cabbaas isaga nebigu ilaahay waa arkay buu dhihi jiray caa-isha iyo abuu muusa iyo ibnu mascuud iyona inaanu arkin laakiin ibnu taymiya isaga waa jamciyaayo wuxuu yidhaahdaa riwaayada ibnu cabbaas ee nebiga ilaahay buu arkay dhehaysa waa riwaaya mutlaqa waay oo ibnu cabaas wuxuu yidhi nacam ra'aahu laba riwaaya laga hayaa ibnu cabaas riwaaya waxay leedahay ra'aahu waa idlaaqay mid kalena waa qeyday oo wuxuu yidhi ra'aahu bifuaadihi ra'aahu bifu'aadihi riwaayadan marka bifu'aadihi baa midda mutlaqada lagu fasiraa macnuhuna waxaa ka soo baxayo ibnu cabaas nas sariixa lagama haayo oo labadiisa indhoodou ku arkay riwaayo dhahaysa ma leh waa arkay oo mutlaqa iyo qalbiguu ka arkay qalbigiisuu ku arkay ee marka yacnii waxa laysku hayaana waxay tahay hal ra'aahu biummi caynayhi labadiisa indhood ma ku arkay taa waay waxa laysku hayay markaa ibnu cabbaas labada indhoodou ku arkay lagama haayo caa-ishana waxay anfinaysaa waxay tahay labadiisa indhood inuu ku arkay marka warka saxaabadu wuxuu leeyahy waa layswaafajin karaa ee abuu muusa alashcarina markii la su-aalay waa ki yidhi nebigan su-aalay markaasuu yidhi nuurun anaa uraahu anaa araahu ayb meeshaa iyadana waxaa ku cad marka inuunan waxba arkin oo alla uunan arkin alxaafid ibnu xajar kitaab buu alifay risaale la yidhaha algunyatu fi mas'alati ru'ya oo madbuuc ah isaga markaa riwaayaadka markuu isku jamciyo wuxuu ku tegay isaga inuu arkay leylata usriya bihi in labadiisa indhood uu ku arkay ayb aduu marka masale un sidaa khilaaf ugu jira way ayb ru'yada aragtida oo fil manaam ilaahay ma ku arkay nebiga taa iyada layskuma haysto fil manaami waa ku arkay xadiid baana noo imaan doona kitaabka laftiisa sunanu tirmidiga eeta kitaabu tafsiir laftiisuu ku imaan doonaayo suuratu saad tafsiirkeeda maa kana liya min cilmin bilmala'i laclaa id yakhtasimuun xadiidka uu ku keeni doono wuxuu tilmaamayaa in nebigu ru'yo uu rabbi ku arkay hayru nebiyi ru'yo ilaahay ma ku arki karaa waa ku arki karaa fii axsani suuratin buuna ugu arkaa masaladaa iyadana culimo badanaa ijmaac soo naqlisay inay yacni ay ijmaac tahay oo lagu arki karo baqawi iyo cuhmaan bnu saciidin addaarimi iyo way badan yihiin culimada macnahaas oo kale ee tilmaa ee tilmaantay ayb wa kuntu muttaki'an wa kuntu waxaan ahaa muttaki'an mid dengiigo fajalastu waa soo fadhiistay faqultu waxaan idhi yaa uma almu'miniin mu'miniinta hooyadeeda andiriinii ii sugo ayb yacni ii sugo walaa tucjiliinii ha iga hormarin oo yacni ay laa tas laa tasbiqiinii ha iga degdegin oo ha iga hormarin laa walaa tucjiliinii ay laa tasbiqiinii weeyaan acjalahu bimacnaa sabaqahu waa ka hormarayo ha iga hormarinoo warka ha iga ha iga hormarin alaysa yaquulu llaahu alla miyounan dhehaynin walaqad ra'aahu naslatan uqraa walaqad ra'aahu wou arkay naslatan uqraa mar kale walaqad ra'aahu bilufuqi lmubiini ayuu ka arkay sidaa ilaahay soo ma dhahayo damiirkan marka isaga de allo u celina ila tahay qaalat waxay tihi caa-isha ana awalu man sa'ala can hada anaa ugu aniga waxaan ahaa bay ana anigu awalu man sa'ala qofkii ugu horreeyo su-aalay baan ahay can hada kan xaggiisa rasuul allahi sal l slam rasuulka su-aalay qaala wuxuu yidhi inamaa daka jibriilu kaagaasi waa jibriil damaairtu marka jibriil bay u laabanayaan maa ra-aytuhu ma arkin fi suurati suurada allatii suuradda oo khuliqa fiihaa lagu abuuray dhexdeeda hayra haatayni almaratayni labadan jeer waxaan ahayn labadan mar baan suuradiisa ku arkay ra-aytuhu waan arkay munhabitan isagoo soo hoobanaya min asamaai samada kasoo hoobanaya saaddan xaal uu yahay mid daboolay oo owday cudmu khalqihi abuuristiisa weynaanteeda ay dabooshay maa beyna asamaa'i waalardi dhulka cerka inta udhexayso waman zacama qofkii ku andacoodo ana muxamedan moxamed katama shay-an shay inuu qariyey maa mima anzala allahu calayhi wixii alla uu kusoo dejiyey korkiisana ah faqad acdama alfiryata cala allahi beenta ayuu alle korkiisa ku weyneeyey yaquulu llahu alla wuxuu dhahayaa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik sidaa buu alla leeyahay markaa nebigu waxba ma qarinin maxaa yeele allah wuxuu amrayba inuu guto waxa ilaahay xaggiisa uga soo degay wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu baa layidhi haddaadan samayninna ma gudanin ilaahay risaaladiisa meeshaas markaa dee nasiibka ugu daran beentaas caa-isha ay tilmaamayso nasiibka ugu daran waxaa ka qaatay alfirqatu almarduulatu firqadan marka la xumeeyey ee la yidhaahdo markaa yacnii shiicadan yaa aada u qaadatay oo iyagu waxay yidhaahdaan qur-aanka waxaa nebigu uu gudan waayey umuurihii ugu muhiimsanaabaaba nebigu uunan gudanin bay leeyihin maxaa ka mid a umuurahaas masalatu limaama masalada imaamadu waxay leeyihiin arkaanu liimaanay ka mid tahay arkaanu liimaan haddana maca dalika nebigu ma gudanin oo waa cabsaday bay leeyihin inuu sheego ayb khumeyni kashful asraarkuu sidaa ku dhahayaan ayb oo dadkuu ka baqaayey marna wuxuu leeyahay haddii xataa uu gudan lahaa ee abubakar iyo cumar ayaa intay hal xadiidoo beena iska sheegaan ayay qur-aankii ka saari lahaayeen buu leeyahay maxay faa-iido leedahay xataa haddii la guto sidaas u dhahayaan ayb waxaasuu marka uu qoray oo yacni ninkaas marka waxaa lagu leeyahay dad badan nin islaamka u halgamay waayo lagu leeyahay shaydaanku u halgamay iyo ibliis wax islaam uu u halgamay male innaba ha la ekaateen ayb leanna nin aaminsan qur-aanka waa la ysaga tasarufi karaa oo asxaabtii qur-aankii bay bedeleen asxaabtii godobuu ka galay ilaahay wacdigiisii innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun meeshii waa ka saaray ee nebigiina godob buu ka galay oo wuxuu leeyahay diinta wixii ugu muhiimsanaa ayuusan gudanin oo uunan sheegin waa arrin marka saddex arrin oo aan kala dhib yarayn waman zacama qofkii ku andacoodo annahu yaclamu maa fii qadin nebigu inuu ogyahay waxaa berri dhexdeeda ahaanayo faqad acdama alfiryata cala allahi wallahu yaquulu alla wuxuu dhahayaa qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah ninkii yidhaha nebi maxamed berri waxaa dhacayo u og yahayna been buu ilaahay ku weyneeyey korkiisa intana marka waxaa iyaguna iskale dadka ahlu quluwiga ah ee nebiga quluwiga ku sameeyo ee sifo uuna lahayn siiyo ee yidhaahdo nebigu mutlaqan qeybka waa ogyahay mutlaqan qeybka waa ogyahay dadka dhahayaa iyagana nasiibka ugu xun ku leh yacni hadalkan ayb caaisha marka sidaasay leeda waana sidaa nebigu waxaa berri dhacaya ma uunan ogeyn walow kuntu aclamu lgayba lastakartu min alkhayr isagaa marka sidaa dhehel lagu yidhi aayaddani hadda caaisha ay daliilisay sidaabaa ay tilmaamaysaa waqaa-ic badanna waxay tilmaamaysaa oo nebiga isaga laftiisa ku saabsanayd ayuu ogaan waayey waxa dhaca waxa ay noqon doonto iyo waxay ku dambeyn doonto ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix ومsروq بن الأجدع يkنى أbا cائشhaةa وهuوa msروq بن cبدالرحمن وkda kana اسmه في الdiiwاn magaciisana sidaa ayuu diiwaanka ugu qornaa marka diiwaanku diiwaan الcaطاء iyo diiwaan الjeiش ayaa jiri jiray cumar ayaa ugu horeeyey wax bilaabay diiwaanka in la qoro marka wuxuu leeyahay diiwaankuna magaciisa masruuq بن الأجdca u qornay qala xadaanaa mxamed bnu muusa albصriyu alxarashiyu wahuwa layinun rawaa lahu tirmidiy wالnasaa-iyu qala xadaanaa ziyad bnu cabdillaahi اlbakkaa-iy wahuwa abu muxamed alkuufiyu saduuqu habt fi اlmagaazi magaazida iyo siirada aad buu ugu habti ugu ahaa wa fii xadiidihi can gayri bni isxaaq liinun xadiidka uu ka warinaya ibn isxaaq gayrkiis waxaa ku sugan dacfi ayb walam yahbut ana wakiican kadabahu wakiic inuu yidhi waa kadaab ninkanna ma sugnaanin ayb meeshaa marka hadda ninka uu ka warinaya waa cataa ibnu saa'ib ibnu isxaaq ma aha waxaana la yidhi wa riwaayatuhu can gayri bni isxaaq liin dacfi baa ku sugan oo ku jiro fii riwaayatihi yani dacfi baa ku jira riwaayadaas kuwii marka dacfigu ku jiray waayo middan marka cadaa ibnu saa'ibna waa og tahay oo fiihi maa fiihi ikhtilaad baa isaga laftiisa ku jiray can saciid bni jubayrin can cabdillahi bni cabaas qaala ataa naasun dad baa yimaadeen annabiya sal ll l slam nabigay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah ana'kulu maa naqtulu ma cunaynaa waxa aan dilno walaa na'kulu ma cunayna miya maa yaqtulu allah waxuu ilaahay dilo yani waxaan anagu biraynana ma cunaynaa wixii ilaahay dilay iskeed iskaga dhintana ma cunayna miya waa shubha marka shaydaanku xaggiisa ay ka timi faanzla allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fakuluu mima dukira smu اllahi calayhi in kuntum biaayaatihi mu'miniin ilaahay magaciisa wixii lagu sheegay cuna oo sida markaa la qalaya lagu sheegay in kuntum biaayaatihi mu'miniin haddaa tihin ilaa qowlihi laga gaaro wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun haddaad adeecdaan idinku mushrikiin baad tihiin qaala hada xadiidu xasanu gariib marka aayaddaas uu xadiidku fasirayaa sababtuu ku ay ku timid aayadda oo ayagii baa waxay yidhaahdeen waxaa iska dhinto iska baktiyana waa nalaga xarimay oo ilaahay dilay waxaan innaga gacanteenna ku dilnayna waa la ogolyahay maxay tahay waxaas waa shubuhaadka marka uu shaydaanku dadka ku keeno ayb gaaladana marka mar kastay joogaan iyo goor kastay joogaan wax noocan oo kalea marka diintay ku keenaan dadka caqli gaabtaa waa iska qaadanayaan arrintaa marka haddii lagu adeeco gaalada oo taxliil iyo taxriim lagu adeeco kufri baa lagu dhacaa marka yacni adigoo ogoo cilmi u leh yacni taxliil iyo taxriimka haddaad markaa yacni ilaahay heyrkii ku raacdo waad ku gaaloobaysaa wain adactumuuhum inakum lamushrikuun ayb xukunka mubadelkayna aayaddu ka warramaysa alxukmu lmubadel amaa xukunka yacnii alxukmu lmu'awal ma ka warramayso xukmu lmu'awal waa maxay dadka mujtahidiinta ee ummadda ahlucilmiga mas'aleha intay ku ijtihaadaan xaaraan ah intay xalaal waayo yidhaahdaan ee ninkii muqalidka ahaa ee cilmigiisu gaabnaa hadduu iyaga isaga raaco taas ma laga hadlaya ee middan laga hadlayaa waa middan marka mubadelka xukunkii ilaahay in la garab dhigo wax kaleo wax kale inta la garab dhigo waxaa kale la qaato qaala hada xadiidu xasanu gariibu waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri hada اlwajhi can ibni cabaasin ayضa warawaahu bacduhm can caطaaءi bni saa'ib can saciid bni jubayr can الnabiy sal ly slama mursala qala xadaana alfadl bnu صbax albaqdaadiyu qala xadaana mxamed bnu fudayl can dawuud alwdiy can الshacbiy can calqamata can cabdillaahi qaala man sarahu qofkay farxad gelinayso an yandura inuu fiiriyo ila asaxiifati saxiifadda allatii saxiifadda oo calayhaa qaatamu muxamedin sala allahu calayhi wasalam shaabaddii nebi moxamed ay ku taallo falyaqra'ha aqriya haulaai alaayaat aayadahan qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum alaaya ilaa qowlihi laga gaaro lacallakum tattaquun waa saddexda aayadood saddexda aayadood marka muxuu ka wadaa waa kinaaya warkan uu leeyahay ninkii rabo inuu arko saxiifaddii nabiy llaahi maxamed shabadiisa ay ku taallo macnaha wuxuu ka wadaa saddexdan aayadood lama nasakhin yani waa hubaal oo lama nasakhin kinaaya oo waxay tahay can anahuna muxkamaatun gayru mansuuqaat waa aayaad muxkamaada oo aan la nasakhin buu ka wadaa qaala hada xadiidu xasanu gariib qaala xadaanaa sufyaan marka aayadaha saddexda ana waxay ka waramayaan usuul waaweyn oo usuusha islaamka ka mida towxiidkii iyo shirkigii iyo nafta inaan la gooynin iyo oo nufuustii lagu xadgudbin iyo waxyaabaha marka waxay ka waramayaan dunuubta fawaaxishta iyo inaan loo dhowaanin maalka agoonta inaan in laga dheeraado oon la cunin ballamaha in la oofiyo cadaaladda in lagu dadaalo waxyaabo waaweynay ka warramayaanoo diin kastaba lagu sheegay haddana ayb waxaana lagu gebagabaynayaa dariiqa rasuulka in la raaco oo aan laga leexleexanin mid kastaa markay dhammaanaysana dalikum wasaakum bihi dalikum wasaakum bihi ayaa ku jirta war ilaaha saa idinkula dardaarmay qaala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa abi can ibni abi layla can caiyata huwa cطiyة الcawfi can abi saciidi can الnabiy sal ا l slama min qowli اllahi caza wajala ilaahay qowlkiisa aw yaأtiya bacdu aayaati rabbik jumlada aayaddaa ka mida qaala wuxuu yihi طuluucu الshamsi min maqribiha aayaadka rabbi ee imaanayaa waa qoraxdu inay kasoo baxdo meeshay u dhacdo qaala hada xadiiث غariib warawaahu bacduhm walam yarfachu qال xdثna cبد بن حmayd qال xdثna yعلى بن عbaydi عن فضyل بن غزوان عن أbي xاaزm عن أbي هريرaةa عن النبي صلى اه عل سلم qاal xdثna yعلى بن عbaydi عن فضyل بن غزوان عن أbي xاaزm عن أbي هريرaةa عن النبي صلى اه عل سلم qاal ثaلاث سدح إda khرجna hadday soo baxaan laa yanfacu nafsan naf ma anfacayo iimaanuhaa iimaankeeda iimaanka oo lam lam takun aynan ahaa aynan ahaanin aamanad inay rumaysay min qablu hadda ka hor yacnii saddex haddii la arko naf iimaankeeda ma anfacayo hadda ka hor aynan rumaynin addajaalu dajaal ayb dajaal wاdaabbatu iyo daabadda daabadduna marka waxay tahay dee daabad aakhiri zamanka soo baxayso dadkii calaameynaysa qur-aankana ilaahay waa ku sheego waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi tukalimuhum ana annaasa kanuu biaayaatina laa yuuqinuun fii suurati naml wa tuluucu shamsi qoraxda soo bixideeda min almaqribi galbeed ay ka soo baxdo ow min maqribiha amase meeshay u dhacdo qaala hada xadiidun xasanun saxiix saddexdan haddii la arka mid ka mida ee gaal aan hadda ka hor islaamin islaamkiisu ma ansaxayo markaa ee naf aan alla kacabsi iyo taqyad aan ahaynna alla kacabsi aynan hore uga soo cabsanin ilaahay markaa kadib hadday la timaado ma ku helayso waxba oo aayadda meesha dambe lam takun aamanat min qablu ow kasabat fii iimaanihaa khayra ow kasabat fii iimaanihaa khayraa marka iimaan aadan yacnii iimaankeedii khayr aynan ku kasbanin maalintaas ma laga aqbalay inay bilowdo qala hada xadiidu xasanu صaxiix waabuu xaasimin huwa alashjaciyu اlkuufiyu wasmuhu salmaanu mawla cazata alashjaciya qala xadaana bnu abi cumar qala xadaanaa sufyaan can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaal qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi waqowluhu lxaqu qowlkiisu waa xaqe idaa hama axadu idaa hama cabdii addoonkaygu hadduu hamiyo bixasanatin xasano faktubuuhaa lahu xasanatan xasano ugu qora ayb hamiguna dabcan waa iraada fain camilahaa haddii uu sameeyo faktubuuhaa lahu u qora bicashri amhaalihaa toban iyadoo kale ah wanaaggii uu doonay oo uu qalbiga ka goostay hadduu haddana ficil ahaan u sameeyo toban ajar u qora waidaa hama bisayi'atin hadduu sayi-a hamiyo falaa taktubuuhaa ha u qorinina afwan yacnii hamigu yacni waxaa weeyaan iraadadu waa ka sokeeyaa yacnii haddii qofku wanaag qalbiga uga soo dhaco oo xasano markaa uu hamiyo u qora hadduu sameeyana toban iyadaa u qora nacam waidaa hama bisayi'atin sayi-a haddii uu hamiyo falaa taktubuuha ha u qorinina waa marka uu hamiga joogo wa laakiin haddii hamigii intuu isbedelo iraado ou sameeyo oo u go-aan gaaro oo uu dhaqaaq sameeyo dhaqaaq qalbi ah uu sameeyo dhaqaaqaas qalbiga waxbaa loogu qora dabcan ayb falaa taktubuuhaa ha u qorinina fain camilahaa hadduu sameeyo weliba markaa dee aan loo qoraynin fain camilahaa haddii uu sameeyo faktubuuhaa u qora bimidlihaa iyadoo kale u qora haddii uu xumin la yima ee u hamiyo haddana sameeyo hal u qora hal toban ma laga dhigaayo fain tarakahaa haddii uu ka tago warubamaa qaala inuu yidhi baa la arkaa fain lam yacmal bihaa haddii uunan samaynin faktubuuhaa lahu xasanatan xasano ugu qora markan marka xasanada loo qoraayo waa goorma marka hawaabta loo qoraayo waa marka uu markaa ilaahay dartii uga tago qalbigay uga soo dhacday wuxuu uga joogsaday ilaahay dartiisa ayb khaair keliya maahane haddana waxbuu ku dardaray qalbigiibuu iraada u gaaray laakiin markuu iraadadii gaaray haddana ilaahay dartii uga tegay iyada marka waa xasanaa loo qoraya markaas sidaa inay tahayna xadiidulqudsiga muslim warinayaa tusayo inamaa tarakahaa min jaraaya yacnii xumaanta wuxuu uga tegay min jaraaya aniga dartay buu uga tegay xumaan laga taga marka ajarka lagu helaayo waa markaad cabsi alla darteed uga tagto laakiin haddaa intaad xumaantii u socotay meeshii xiranaad tagtay meel lagu zinaysto ama meel khamriga lagu cabaad u socotay waa ku dadaashay baabuuraad u kortay meeshii markaad gaartay baa waxbaa idinkala dhex galeen waddadii baa la xiray oo kale waa iska soo laabatay markaasi iyada marka dee dembi baaba lagu qorayaa leanna socodkan iyo waxaan waa ficil casiimana waa gaartay adoo marka dhex socdaad ilaahay cabsidiisaa kugu soo dhacday waa ka laabatay markaas ajar baa laguu qoraa inamaa tarakahaa min jaraaya xadiidkaas kalea lagu fasiraa haddii uunan ilaahay dartii uga tegina wixii isagii la kala dhex gala maya uma qara'a wuxuu aqriyay man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha ninkii la yimaado xasano toban iyadoo kale ayaa ayuu leeyahay qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala wmin suuraة اlأcraaf qala xadaثna cabdالlah bn cabdiلرaحman wahuwa الdarimiyu qala akhbarana sulayman bnu xarbi wahuwa abu ayub alwaashixiyu qala xadaثna xamaad bnu slmة can haabiti can anasi ana الnabiya slى اllahu عalayh ali waslm nabiga qara'a hadihi اlaayة aayaddan buu akhriyey falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu dakkaa nabiy llaahi muusa markuu yidhi ilaahu iskaytus markaasu wuxuu yidhi ma i arkaysid qaala lan taraanii walaakin indur ila ljabali buurta fiiri fain istaqara hadday buurta meesheeda ku sugnaato fasawfa taraanii marka falamaa tajalaa rabuhu liljabali ilaahay marka wuxuu isu muujiyey buurtii yani xijaabka ayuu ilaahay iska qaaday wax yar buu xijaabka saa ayuu u qaaday wax yar buu xijaabkii intuu qaaday ayaa buurtii uu istusay buurtii waa dhalaashay marka falamaa marka qaala xamaadun xamaad wuxuu yidhi haakadaa sidan wa amsaka sulaymaanu sulaymaan wuxuu qabtay biطarafi ibhaamihi suulkiisa foodiisa ayuu wuxuu ku qabtay calaa anmulati isbacihi fartiisa xubinteeda hore kala goyskeeda hore ayuu ku qabtay alyumnaa midig yacnii suulkii darafkiisii ayuu wuxuu ku qabtay farta yacnii fooddeeda hore meesha yacnii kala goyskeeda hore meeshay ka kala ugu horreysa saas oo kale macnaha yacnii intaasoo kale ayaa xijaabkii la qaaday wa intaasoo kale oo alla iskaga muujiyey buurtay oo isku tusay intaasoo kale marka intaasoo kale la leeyahay marka ilaahay maa intaas lagu shabaha maya wax jiranaa waxaas fahmaya culimada selafkana ma yacnii fartaasu alla la egyahay ama fartaasu yaa sidaasa ma aha ee waxa la tilmaamaa waxay tahay muujinta ou alla isu muujiyey bay sifaynayaan buurta oo isu isu sifeeyey ayb walidaalika xataa xamaad dadaa ku qabsaday markaasu wuxuu yidhi haabit baa ii sheegay haabitna anasaa saas ugu sheegay ayb haabitna anas baa u sheegay yani wixii marka aan dadkii ahlucilmiga ka arkay baan samaynaa buyi walidalika xamaad bnu salma kana shadiida calaa ahli اlbidac axaadiidta sifaatkuu warin jiray waa ku naceen marka intaasay ku naceen isagana markaa de iyaga ma uga tegaa ma uga tegi markaasay maxay samayn jireen axaadiid uunan warinin ayay isaga ku dhaji jireen si looga carara marka oo loo yiraahdo waa mushabih been axaadiid isaga aanu warinin ayay isaga ku dhajin jireen matalan kuwa zanaadiqada xadiidkii ay sameeyeenoo in allaha ajra alkhayla fardaa ilaahay orodsiiyey facaraqad way dhididay dhididkau nafsadiisa ka abuuray xamaadaa waxaas warinayay leeyihiin marka waa dacaayad uun marka qof baatil raba dacaayad ma waynaya waana marka muxadisiintuna waxay caddeeyeen waxaasi xamaad inuunan warinin ee ay tahay wax fabrika ah wax lasoo sameeyey way ee wixii lasoo sameeyey wax saxdaana waa la kala garan karaa ibnu kahiir laftiisa tafsiirkiisa aharkan wax badan buu ka sheegaan wuu ka hadlaan qaala xamaadun haakada waamsaka sulaymaanu biطarafi ibhaamihi calaa anmulati isbacihi اlyumnaa qaala wuxuu yihi fasaakha aljabalu buurtii marka way gurtay dhulkay gashay macnaha waqara muusa muusana waa dhacay saciqan xaal uu yahay mid markaasi miir daboolmay qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi xamaad bni salma culimadana marka axaadiidtan oo kale waa wariyaan waayahay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa ilaahay in la arkaya qiyaamaha waa laga qaadanaya sida looga qaadanayana waxay tahay falama tajalaa rabuhu mar haddii ilaahay buurta oo makhluuqa ou istusay isu muujiyey addoommadiisa iyo owliyadiisa inuu aakhiro istusa maxaa diidaya buur bauba istusaya dadka ahlu jannadana ilaahay waa arkayaan qiyaamaha qala xadaanaa abdlwahaabi qala xadaanaa cabdulwahaabi alwaraaqu اlbaqdaadiyu whuwa cabdulwahaabi bn cabdilxakm abulxasan alwaraaq hiqat qala xadaanaa mucaad bnu mucaad wahuwa alcambariyu can xamaad bni salamata can haabiti can anasi can الnabiy sal l slam naxwahu qala xadaanaa alansaariyu qala xadaanaa macnun qala xadaanii malik bnu anas can zayd bni abi unaysata can cabdilxamiid bni cabdiraxmaan bni zayd bni اlkhaطaab huwa abu cumar almadaniyu hiqatu rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can muslim bni yasaarin اljuhaniy huwa maqbuulu ana cumara bna alkhadaab su'ila can hadihi اlaayati baa la su'aalay waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyathm waashhadhm clى anfusihim alastu birabbikum qaluu bala shahidna an taquluu ywma alqiyaamati ina kuna can hada gaafiliin aayaddaa baa la su-aalay faqaala cumaru bnu lkhadaab wuxuu yidhi samictu rasuula llahi sal l slam nebigaan maqlay su-ila canhaa iyadoo la su-aalay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi in allaha khalaqa aadama alle aadam buu abuuray uma masaxa dahrahu dhabarkiisa ayuu masaxay biyamiinihi midigtiisuu ku masaxay fastakhraja minhu duriyatan ubad duriye ayuu ka soo saaray faqaala wuxuu yidhi khalaqtu haaulaa'i liljanna kuwan jannaan u abuuray wa bicamali ahli اljannati yacmaluun ahlu janno camalkoodayna samaynayaan uma masaxa dahrahu dhabarkiisau masaxay haddana faاstakraja minhu duriyatan ubad ayuu kasoo bixiyey faqaala khalaqtu haaulaa'i linnaar kuwan naartan u abuuray wa bicamali ahli الnaari yacmaluun camalu ahli الnaar bayna samaynayaan faqaala rajulu ya rasuula اllah fafiima alcamalu camalku muxuu yahay qaala faqaala rasuulu llahi sal l slam in allaha idaa khalaqa alcabda ilaahay addoonku hadduu liljannati u abuuray istacmalahu bicamali ahli ljanna wuxuu u dirsadaa wuxuu caamil ugaga dhigaa bicamali ahli ljannati ahlujannaha camalkooda ayuu shaqo uga yeelaa xataa yamuuta ilaa uu dhinto calaa camali calaa camalin camal korkii ilaa uu ku dhiman ku dhinto min acmaali ahli ljannati fayudkhilahu llahu ljannata alla jannadii buu gelinayaa waidaa khalaqa alcabda addoonku hadduu alla u abuura linaari naar istacmalahu bicamali ahli nnaar ayuu ayuu kaga caamil dhigaa ou yacni u diraa xataa yamuuta calaa camali min acmaali ahli الnaar ilaa uu ku dhinto camal korkiisa oo min acmaali ahli الnaar tanna de marka waxay tahay de dadka baadida iyo hanuunkaba allah qadarkeeda iyo abuuristeeda iska leh bani aadamku laakiin ficilka isagaa leh ayb fayudkilahu اllahu oo waxaa da yani iimaanka samaynaya ama kufriga la imaanayo ilaahay waayo lama dhihi karo walidaalika ficilka ciddii samaysay baa ismu faacil looga dhigaa soo maha yaa wa yaa sujuudaya addoonkaa sujuudaya saajid yaa la dhihi karaa addoonka ee ilaahay saajid waayo ma la dhahayo laakiin ilaahay waa khaaliq khaaliq marka muxuu abuuray alle addoonka iyo ficilkiisa fayudkilahu llahu nnaara buu gelinayaa qaala hada xadiidu xasanu wamuslim bnu yasaar lam yasmac min cumara cumar kamuunan maqlin wqad dakara bacduhm fi hada اlisnaadi bayna muslim bni yasaar wa bayna cumara rajulan ayay sheegeen aayaddan tafsiirkeeda xooga badan badanaa sidaas oo culimada mufasiriinta waxaa qaalib ka ah inay yidhaahdaan dadkii waxaa la abuuri doonaa aadam dhabarkiisaa laga soo saaray amhaalu dara ayagoo yacni la eg dhuuri casa la eg markaas ayuu alla yidhi alastu birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu balaa bay dhaheen meeshaa lagu celiyey oo waxay leeyihiin marka halkaas baa marka caalamu dara ayaa lagu yeelay sidaas marka ta yacni riwaayo ahaan ma xoog badna kaas bal siyaaqa aayaddana sidaas ma taageerayo maxaa yaele alla wuxuu yidhi waid akhada rabbuka min bani aadama min bani aadama baa leeyihi min duhuurihim ayaa la yidhi min dahrihi lama dhihin duriyatahum ayaa la yidhi duriyatahu lama dhihin wa ashhadahum calaa anfusihim marka siyaaqa aayaddana ma xoojinayo walidaalika aayaddu marka waxay ka warramaysaa waa fitrada qof walbaa marku dhalanayo aabihii dhabarkiisa uu ka imaanayo wuxuu la imaanayaa uu la dhalanayo hooyadii uu kasoo baxaayo wuxuu la dhalanaa fidro fidradaas waay midda marka rabbinimada allana ogol taas waa hadihi lfidra laakiin dadkii baa markhaati laga dhawaajiyey hadhowna taasaa lagu maxkamadaynayaa ee qofku wuxuu dhihi karaa anu markaas waxba maba ogeyne ayb leanna siyaaqa aayadda aakhirkeeda waxaa ku jira middan laakiin fidrada qofka waa lagu xujo waa ku noqon kartaa fidrada qofka ilaahay ku abuurayo rusushana uu usoo dirayo ama middaas kale xujo ma noqonaysa aayaddana waxaa ku jirto qaaluu balaa shahidnaa an taquluu yowma alqiyaamati inaa kunaa can hada gaafiliin ayb bani aadamkii hadda haddii la su-aalo la yidhaha war aduu ma ka warqabtaa markaas sidaa lagu lahaa ma ogi buu ku dhacayaa qof walba tanna waxaana loogu talagalay kafladiiba in looga bixiyo ay si aynan u dhihin annagu waxba maanan ogeyn warka waxaa laga hadlaya waa fidrada marka dad qof kastaa lagu abuuray qala xadaanaa cabd bnu xumayd qala xadaanaa abu nucaym huwa lfadl bnu dukayn qala xadaanaa hishaam bnu sacdi can zayd bni aslami can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam lamaa khalaqa allahu alla markuu abuuray aadama aadam masaxa dahrahu dhabarkiisau masaxay fasaqata min dahrihi dhabarkiisa waxaa kasoo dhacay kasoo daatay kullu nasamatin naf kasta huwa alle khaaliquhaa midkii abuuraya uu yahay uu ahaa min duriyatihi duriyadiisa xaalay ka mid yihiin ilaa yowmi alqiyaamati wajacala bayna caynay kulli insaanin qof kastaa labadiisa indhood dhexdooda wuxuu yeelay oo minhum iyaga ka mida wabiisan dhaldhalaal iyo birbiriq min nuurin oo nuur ah uma caradahum calaa aadama aadam buu usoo bandhigay faqaala wuxuu yidhi ey rabbi rabbiyow man haaulaa'i kuwan waa ayo qaala haaulaa'i duriyatuka kuwan waa ubadkaaga fara'aa rajulan nin buu arkay minhum iyaga ka mida faacjabahu waxaa cajab geliyey wabiisu maa bayna caynayhi labadiisa indhood inta u dhaxayso dhaldhalaalkoodii baa cajab geliyey faqaala ey rabbi man haadaa kan waa kuma faqaala haadaa rajulu min aakhiri اlumam kani waa nin ummadaha dambe ka mid ah min duriyatika oo duriyadaada ka mid ah yuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa daawuud daawuud baa la yidhaahdaa faqaala wuxuu yidhi rabbi wakam jacalta cumrahu cumrigiisa imisaad ka yeeshay qaala sitiina sana lixdan sano qaala ay rabbi rabbiyow zidhu u kordhi min cumrii aniga cumrigayga arbaciina sanatan afartan sano ugu dar cumrigayga ugaga dar ayb falama inqadaa cumru aadama aadam cumrigiisii marku dhammaaday jaaءahu malaku lmowti baa u yimid faqaala wuxuu yidhi awalam yabqa min cumrii arbacuuna sana cumrigayga miyaanu ka dhimanayn afartan sano qaala wuxuu yidhi awalam tucdiha bnaka daawuud oo miyaadan siinin wiilkaagii daawuud qaala fajaxada aadamu aadam waa diiday waa diiday fajaxadat duriyatuhu ilmihiisuna way diideen yacnii wixii markaa yacnii la yidhi waa wuxuu ist waa diiday marka jaxdi duriyadiisiina sifay u noqotay leanna wiilku aabihiis waa jiidanaya wanasiya aadamu aadam waa iloobay fanasiyat duriyatuhu duriyadiisiina marka way hilmaameen ayaguna oo hilmaankiina waa ka qaateen waaa hilmaameyna wa khaطi'a aadamu aadam waa gafay fakhaطi'at duriyatuhu duriyadiisiina way gafeen laakiin ninkii de gefkiisa towbo ku haleelaan ugu fiican aadam gefkii ou galay towbo ayuu ayuu ka dabamariyey ibliisna gefkiisii wax towbaa kama dabamarinin ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhi can abi hurayrata can الnabiyi sal l slam ayb marka xadiida abi hurayrana wuu keeni doonaa isagaaba keenaya waxaan dhan marka waida akhada rabuka min bani aadama min ظuhuurihim tow ka bixina aayaddaas xadiidan dhan waxyaabaha marka qeybiyaadka oo hore u dhacayo nebigu uu ka warramayo sala allahu alayh waali wasalama haddii nebigu ay ka ansaxaan qofka muslimka waa rumaynaya maxaa yeele nebiga waa loo waxyoonayaa waxyibuu ku hadlaya say ku dhici kartaa iyo waxaan yaa ogaay iyo ma la dhihi karan caqlaaninimo xagga iska soo dhigeen leanna umuurahani umuuro qeyb ah waay aakhiraba nebigu marku kaaga warramo waa rumaysay waxaad hore maxaa u rumayn la-dahay marka wixii hore wixii dambeba haddii uu nebigu yihaa in la rumeeyo saasay iyay tahay ayb qala xadaثna mxamed bn الmuثanى huwa abu muسى الزmin qala xadaثna cabdالصmd bn cabdالwariث qala xadaثna cmr bn ibrahim wahuwa اlcabdiyu صaduq fi xadiiثihi can qataadaةa ضacf rawaa lahu abu dawud fi kitaabi اlqadr wالtirmidiy wالnasaa-iy wbnu maaja can qataadata waatan marka riwaayada hadda qataadau ka warina dacfi baa ku jira can اlxasan can samurata bni jundub can الnabiyi sal ا ly slama qaal lamaa xamalat xawaa-u xawaa markay uureysatay oy uurka yeelatay daafa bihaa ibliisu ibliis baa yaa kusoo wareegay oo u yimid wa kaana laa yaciishu lahaa waladun wa kaana wuxuu ahaa laa yaciishu lahaa inuunan u noolaan jirin iyada waladun ilmo ilmaha waa dhicin jirtay ilmo uma noolaan jirin faqaala wuxuu yidhi samiihi cabdalxaari waxaad u bixisaa cabdulxaari waa kuu noolaanayahay cabdulxaari u bixi wuu kuu noolaanayahay iyada marka waxaa qabtay ilmo jacaylki ka qaalib noqday ayb fasamathu cabdalxaari bay u bixisay facaasha wou noolaaday wa kaana dalika min waxyi shayطaani wa amrihi arrintaa waxay ahayd shaydaanka wixii uu qalbigooda qalbigeeda geliyey iyo amar shaydaanay ahayd aayadda marka wuxuu macnaynayaa markau sidaan leeyahay huwa اladii khalaqakum min nafsi waaxidaة wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha falama tagashaaha xamalat xamla khafiifa famarat bih falama adqalat dacawa allaha rabahmaa lain aataytana صaalixa lanakunana min الshaakiriin falama aataahmaa صaalixa jacalaa lahu shurakaءa fima aataahmaa fatacala allahu cama yushrikuun aayaddaa marka in badan oo tafaasiirta selafka ma'huurkaa sidaanay qorayaan ayb dabarina wuu qorayaa weliba nacam waxaanan filayaa inuuba tafsiirkan ku socdayba isaga xasanulbasri isagase waxaa laga wariyaa bisanadin saxiix looga wariyey dadka laga warramay aadam iyo xawaa waa lagu halqabsaday laakiin kuwan laga warramayo waa duriyadiisa wax ka mida waa ee aadam aadam sidaan ma yeelin sidaas u dhahayaan ibnu kathiirna sidaa weliba waa rajaxa isaga oo wuxuu leeyahay isaga falamaa taqashaaha xamalat xamlan khafiifan waxaa laga waramayaa qof yacnii dad ummadihii dambe un ah ee aadam ma aha marka waxay leeyihiin xasanulbasri xadiid nebiga laga warinaayo inuu oo agtiisa ka ansaxay inuu jiro aayadda iskama fasireen sida xadiidka si ka duwan haddii xadiidkan ou ansaxiix yahay xasanulbasri isagoo ku gaabsan lahaa leanna waa marfuuce ee isaga maa marka ra'yi wax markaa la imaan lahaa saas ibnu kathiir waxyaabaha u dhahayay ka mid tahay dana laakiin tafsiirka salafku sidaan unbuu waafaqsan yahay shirkigaasina waxay leeyihin waa shirkun fi tasmiya ayb ee diinta mid looga baxaya iyo waxaas hadda maa maa laga wada ama shirkun fi taaca marar badan baa qofku ma og tahay shaydaanku haddii uu wax ku adeeco ama uu wax ku wax ka yeelo dabcan shaydaan waa adeecay oo daaca ahaan marka sidaa waa ugu dhacay haddana laakiin maca dalika iyadu markaasi kufri ma ah ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib waa xasaniyey markas laa nacrifhu ila min xadiidi cumara bni ibraahim can qataadata warawaahu bacduhm can cabdisamad walam yarfachu laakiin cumar bnu ibraahim can qataada dacfi baa iyada ku jira xataa ibnu kathiirna markuu soo naqliyey riwaayaadkaas wuxuu yihi tafsiir uu kasoo naqliyey tafsiir abi jacfar aabari wahadihi asaniidu صaxiixaة can اlxasan raximah اllah anahu fasara alaayaةa bidalika wahuwa min axsani اtafaasiiri waأwlaa maa xumilat calayhi اlaaya waa in la dhaho ummatu ummadihii dambe waaye ee aadam ma aha in la dhaho walow kaana hada alxadiidu cindahu maxfuuda can rasuuli اllahi sal ly slam lamaa cadala canhu huwa walaa gayruhu kama leexdeen walaa siyamaa maca taqwaahu wa waracihi fahada yaduluka calaa anahu mawquufun cala aلصaxaabiyi xadiidku marka marfuuc maaha ibnu cabaas buu ku go-an yahay waxaan ujeedaa abu hureyra ee samuratu bnu jundub qowlkiisa waay ويxtmil أنh تلqاaه عن bعض أهلi الkiتاab man آmna minhm mثla كعb بن mثl كعb كعb وwهb بن mنبه وغayrهma hذا آkخirه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيinا محمد